subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a do idinkaga imaanaysa washington waa subax khamiise oo juun ay tahay lix iyo toban sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggan internetka ee v o a somaali dot com afrikada bare saacaddu waa lixda iyo barkii aroornimo waxaana idaacadda idinla socodsiin doonta anigoo ah shahre cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a hogaamiyaasha muslimiinta dhowr gobol oo dalkan maraykanka oo magaaladan washington kulamo kula qaatay qaar ka mid a xubnaha koongareeska ee maraykanka waxaa lagala hadlay islaamofobiyada iyo islaam nacaybka ee adduunka ee kusii baahaysa gaar ahaan hindiya hadda ay ugu daran tahay muslimiinta dhibaatada ay ku hayaan iyo islaam nacaybka maraykanka dhexdiisa ka jira qodobka aan kala hadalay wuxuu ahaa qodob muslimiinta maraykanka gooni u ah brogram waxaa jiri jiray la ohan jiray xilliga obama la keenay counter and violent extremism oo ah la dagaalanka argagixisada sidoo kale waxaad maqli doontaan dadweynaha xeryaha dhadhaab iyo kuwa jigjiga oo aragtidooda ka dhiibtay magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya qodobadaas iyo warar kale oo soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan ayaan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkeennii caalamka isbahaysiga uu hogaamiyey maraykanka ayaa sheegay inay xabsiga dhigeen hogaamiye sare oo ka tirsan kooxda daacish ee dalka suuriya intii lagu guda jiray howlgalka subaxnimadii hore khamiistii dhacay isbahaysiga ayaa weeraro iyo duqeymo la beegsado xubno ka tirsan kooxdan jihaadi doonka ah ee dagaalka kula jira tan iyo markii looga adkaaday ayaa layiri furmaha dagaalka ee saddex sano ka hor shakhsiga la xiray waxaa lagu qiimeeyey inuu ahaa nin khibrad u leh samaynta bambooyinka iyo hubka fudfududkaasi oo ka soo noqday mid ka mid a hogaamiyaasha ugu sarreeya kooxda suuriya ka dagaalanta ayaa lagu yiri bayaan intaasi ku daray inaysan jirin dad rayid ah oo waxyeello ay ka soo gaartay intii uu socdo howlgalka sidoo kaleetana aysan waxyeello kaleta geysanin diyaaradahaasi howlgalkaasi fuliyey hogaamiyaasha muslimiinta dhowr gobol oo dalka maraykanka ah ayaa maalmahan waxa uu uga socday kulan magaaladan washington d c kulamadaasi oo ay la qaateen qaar ka mid a xubnaha koongareeska ee maraykanka waxyaabaha ugu badan ee laga wada hadlay waxaa ka mid ahaa islaam naceebka ama islaamofobiyada waxa loo yaqaano oo muslimiinta aanan lagu waxyeeleynin sida ay culummadaasi ka codsadeen xubnaha koongareeska diintooda iyo dhaqankooda iyadoo la dagaalanka argagixisadana qodobo ka mida laysla soo qaaday haddaba khadka telefoonka waxaan kula xiriiray washington d c sheekh xasan dhooye oo ah madaxa barnaamijyada jimciyadda ayaana una dhaqdhaqaaqa arrimaha xuquuqda muslimiinta dalka maraykanka
waxaana la kulannay mudanayaal labada aqal ka tirsan aqalka sare ee senadka iyo aqalka hoose ee congaresska ayaan la kulannay kula kulannay xarumaha ay ku leeyihin washington d c capitalka
marka maxaad ka wada hadasheen waxaa laga wada hadlay ajendayaal lasoo diyaariyey sanadkan waxaan lahayn afar ajende oo hore u diyaarsan ayaa lagala hadlay waxaa lagala hadlay islaamofobiyada iyo islaam nacaybka ee adduunka kusii baahaysa gaar ahaan hindiya hadda ay ugu daran tahay muslimiinta dhibaatada ay ku hayaan iyo islaam nacaybka maraykanka dhexdiisa ka jira qodobkaa qodob bu ahaa aan kala hadalnay inay mowqif ka yeeshaan wax la aqbali karana aysan ahayn qodob kale aan kala hadalay wuxuu ahaa qodob muslimiinta maraykanka gooni u ah brogram waxaa jiri jiray la oran jiray xilliga obama la keenay counter and violent extremism oo ah la dagaalanka argagixisada maraykanka dhexdiisa ah barnaamijkaas oo dowladda federaalku lacag ku bixisay boston iyo minnesotana lagu tijaabinayey oo dhib fara badan runtii communityga u geystay oo ah in hay-adaha dowladdu intay dad lacag siiyaan ay communityga soo dhexgelayaan barnaamijkaas oo xilligii trump la bedelay oo c b tree loo bedelay ayaan kala hadlay in aan dib loogu soo celin dadka muslimiinta ana xuquuq iyo beegsi gooniyan inay tahay barnaamijkaana in congresska iyo senadku ay isagana ka wada hadlaan mowqif ka yeeshaan iyo qodobo kale waa tahay kulanka ma kulan marka wuxuu ahaa adinka aad dalbateen ood ku timaadeen sidaas mase wuxuu ahaa kulan xubnaha koongareska ee maraykanka ee iyagu idin yeerteen oo muslimiinta ay kala hadlayeen waxyaabaha ay aragti ahaan arkaan
maya halkan baarlamaanka waa la waa loo tagaa waa la doontaa welibana wakti badan baa lagu bixiyaa iyagu nooma yeeran annaga ayaa ballamo ka qabsanay cid walbana gobolka ay degan tahay cid laga soo doorto ayaa lagu beegayay ballanta inay ballanta ka qabtaan sababtay tahay mudanuhu hadduusan kuma tirinin ihtimaam gooniya ama ahmiyad gooniya kuma siinayo marka annagaa dalbanay annagaa dooranay kadibna muslimiintu waxay isu raacayeen group group waxaa kaloo jira dad halkan jooga oo muslimiina oo waddamadooda u jooga oo danaha muslimiinta ee danaha waddamadooda khuseeya kala hadlayo na raacayay sida hadda nin senator malaysia ka yimid oo kale nin isagana libya u doodayay oo kale oo markii aan congress woman ilhaan la kulmaynay oo kale naga codsaday inayna raacaan maadaama aysa sahlanayn in mudanayaasha la iska arko oo si sahlan loo arko waa inaad ballan ka qabsataa muddo dheer ka qabsataa kadibna waa inaad ajendahaaga hor dhigtaa kadibna waxay kuu sheegayaan mowqifka ajendaha ay ka leeyihiin mararka qaarkood waxaan horgeynaa biil diyaarsan ama sharci oo mudanayaasha mid ka mida uu qoray oo aan taageero uga raadinayna inay iyaguna ay taageeraan ama markii miiska la keena ay u codeeyaan dareenkooda iyo falcelintooda iyo siday idinla hadleen ama idin soo dhoweeyeen oo idin dhegaysteen sidee ayay ahayd waa kala duwanaayeen qaar si fiican bay noo soo dhoweeyeen gaar ahaan annagu waxaan xooga saari noo la kulmayna mudanayaasha laga soo doorto minnesota laakiin guud ahaan aad bay noo soo dhoweeyeen qaar kale oo waxaa jira aan soo dhoweyn weyn ku samaynayn oo staafkooda ama shaqaalahooda xataa shaqaala hoose ayay maaragtay kugu kalifayaan inaad aragto laakiin shaqaalaha loo gudbiyaa leanna waddankan xafiiskan waa xafiis dowladdu leedahay xafiis shacab ku leeyahay weeye ma ku odran karaan ballan kuma qabanayna ama kuma arki karno laakiin waxaa laga yaabaa xilligaas senatorkii ama congresska u socotay inay meesha ka maqan yihiin xafiiskooda ka maqan yihiin oo shaqaalahooda shaqaalahooda aragta lakiin guud ahaan runtii soo dhoweyn baan kala kulanay walowba sanadkan sidii kabataan hilka dhibaatada uga dhacday january six uu sidii hore usa ahayn sanadidii hore aad bay u sahlanayd imaatanka iyo geliddu hadda aad bay u adag tahay mudana kasta shaqaalihiis waa inay ku yimaadaan waa inay ku kaxeeyaan adoon cidna shaqaale isagoon kula socon ma dhex mari kari kartid capital hillka iyo xafiisyada senatka ama xafiisyada congresska waayahay sheekh dhooye waxaa jirta in sidaad ii sheegtay mashruuc xilligii ee dimuqraadiga waktigan waktigii kasii horreeyey oo ee kasii horreysay trump xataa xukunkiisa ay xukunka hayeen uu jiray mashruuc lasoo saaray oo la dagaalanka argagixisada ahaa lagana hirgeliyey minnesota iyo boston inkastoo dhibaato fara badan aad sheegateen kadibna meesha laga saaray xilligii trump haatan maadaama dimuqraadi ay kusoo noqdeen awooddii arrintu sidii ayaa loo soo celiyey maxaase isbedelay horta muslimiinta maraykanka dhib badan bay la kulmeen waana wada ognahay markay noqotay inay safraan hay-adda maaragtay t s a hay-adda macnaha homeland securityga qaybteeda socdaalka qaybta xuduudaha oo c b b la yidhaahdo boordarada aad bay u dhibeen dadka muslimiinta soomaaliduna qayb bay ka ahayd profile ama faquuq gooni ah xagga diintooda iyo isirkooda ayaa lagu samayn jiray arrintaa aad baan uga dagaalanay xilliga dimuqraadigana aad bay runta u darayd waxaan islaa waxbaa isbedelaya obama markuu yimid laakiin waxa isbedelay male gaar ahaan dadka culummada ah dadka masaajidda kaaga dhow dad fara badan oo macnaha codkar oo hadla in aeroboorada lagu joojiyo ama la dhibaateeyo
kaasi waxa uu ahaa isagu madaxa barnaamijyada ee hay-adda ama jamciyadda ayaana oo u dhaqdhaqaaqa bulshada muslimiinta ee dalka maraykanka sheekh xasan dhooye oo khadka telefoonka ee dalkan maraykanka gaar ahaan magaalada washington d c ugu warramayey waraysigaasi sheekh xasan dhooyena waxaa naga xusuusinay in qayb dambe oo ka mid a aad maanta dhegaysan doontaan qaxootiga soomaaliyeed ee ku nool xerada qaxootiga dhadhaab ayaa soo dhoweeyey magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xamse cabdi bare waxaa warbixintan soo diray wariyaha v o e da axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol qaxootiyada soomaaliyeed ee ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay soo dhoweeyeen magacaabista madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu magacaabay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxay u rajeeyeen xamso in xilkaasi loo magacaabay uu eebbo u fududeeyo sidoo kaleetana laga rajaynayo inuu noqdo midkii isu keeni lahaa ummada soomaaliyeed kana warqabi lahaa dadka soomaaliyeed ee dalka dibaddiisa jooga oo ay ka mid yihiin qaxootiyada soomaaliyeed ee ku jira xeryahan iyagoo xamse markaasi u jeediyey in mar walba uu ka warqabo xaaladaha qaxootiyada soomaaliyeed ee ku jira xeryahan dhadhaab sidoo kaleetana uu booqasho ku imaado si uu mar walba ula socdo xaaladooda qaar ka mid a qaxootiyadan oo la hadlay v o a waxaa hadaladoodii ka mid ahaa bismillaah magacaygu waa cabdulaahi cismaan xaaji aadan waxaan ahay guddoomiye ku-xigeenka xerada qaxootiga ifo marka koowaad waxaan u hambalyeynhayaa ra-iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay mister xamse marka labaad waxaan uga mahadcelinhayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud magacaabista uu magacaabay ra-iisul wasaaraha cusub ee xamse haddaan fikirkayga aan cabiro ra-iisul wasaare xamse waxaan filayaa inuu noqon doono nin ka soo baxa xilka loo igmaday waxaana rajaynayaa inuu noqdo nin isu soo ururiya soomaalidan ma aragtaye ay dhibaatadu kala geysay ee la daalaadhacaysa kharibkii ka soo gaadhay burburkii dalkeenna hooyo waxaana filayaa inuu noqon doono nin ku shaqeeya rabitaanka ummadda soomaaliyeed waana u hambalyaynayaa waana soo dhowaynayaa waxaana leeahay ra-iisul wasaare soo dhowow noqo insha allahu tacaala kii ummadda soomaaliyeed wax u qabta kii ummadda soomaaliyeed u gargaara kii ummadda soomaaliyeed rabitaankeeda ku shaqeeya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa maxamed yuusuf cali oo ka soo hadlaya xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaan inagu haddaan nahay dadka qaxootiga ee ku nool xeryaha dhadhaab waxaan soo dhoweynaynaa ra-iisul wasaaraha cusub ee la doortay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ra-iisul wasaaraha cusub ee la doortay inuu noqdo kii ummadda soomaaliyeed isu keena annagana dibudejin iyo dalkayaga inaan ku noqono noo horseeda saasaan ka rajaynaynaa arrintaas yaanu ugu hambalyaynaynaa waan soo dhoweynaynaa in badan baan soo dhoweynaynaa waxaan rajaynaynaa soomaali waxay u baahan tahay ra-iisul wasaare isu keena oo mideeya oo dadkan kala firiirsan dib heshiisiin iyo dubicelin u sameeya oo dalkoodii nabadeeya ayaan u baahan nahay insha allahu waan rajaynaynaa inuu noqdo xamse kii arrimahaas fuliya ilaahayna waxaan uga rajaynaynaa uga baryaynaa inuu xilkaa u fududaydiyo aad baan annaguna ugu ducaynaynaa waana ku taageeraynaa haddaan nahay dadka xeryaha ku nool waa dad maaragtay soddonkii sane ku jiray dhibaato badan oo buul qaxootiyun dhex fadhiyey oo xabsi kor ka bannaan jiray kuwa dibadaha u dhoofayna ayaguna dhibaatada mid la mid ah ayay qabaan marka sidaa daraaddeed waxaan rajaynaynaa inuu noqdo kii ummaddiisa isu keena ummaddiisa waddankoodii ku soo celiya dibudejin iyo dibaheshiisiin kii sameeya inuu noqdo ayaan rajaynaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillahi raxmaan raxiim anigoo ah maxamed aadan cali joogana harooyinka dhadhaab ee dalka kenya waxaan hambalyo u dirhayaa ra-iisul wasaaraha cusub ee dowladda madaxweyne xasan sheekh uu magacaabay waxaan u rajaynayaa nin macnaha dalku waxa u qaban doono inuu noqon doono insha allah waxaan u rajaynayaa ra-iisul wasaaraha kii macnaha dalka isu keenay oo dadka macnaha aruuriyey ilaahay ha ka dhigo oo macnaha wax qabtay allah nooga dhiga insha allah saasaan rajaynayaa marka waxaan leeyahay macnaha ra-iisul wasaaraha cusub oo hadda la magacaabay inuu noqdo kii dalka iyo dadka iyo diinta wax u taray macnaha allah nooga dhiga xilliyada ay arrimaha siyaasadda iyo weliba sidoo kale jagooyinka ugu sarreeya soomaaliya la magacaabo ayaa qaxootiyada soomaaliyeed waxay rajo fara badan ka muujiyaan in mar uun dalka uu nabad noqon doono si markaasi ay dib ugu laabtaan axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
shacabka magaalada jigjigana waxay soo dhoweeyeen hambalyan ay u direen ra-iisul wasaaraha cusub ee uu magacaabay madaxweynaha waa kan wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan gaata
magacayga waxaan leeyahay cabdiraxmaan maxamuud aad baan u faraxsanahay idaacadda v o a inayna waraysato annagoo daraanka annaga muujinayna boqol baad baan u soo dhoweynaa aad baan ugu faraxsanahay boqolkiiba boqol ra-iisul wasaare xamsa aad baan u soo dhoweynaynaa sababtoo waa nin soomaaliyeed waa qoyahan soomaaliyeed waa nin kartile waa nin ummadda soomaaliyeed kuley halyeeli soomaaliyeed boqolba aad baa usoo dhaweynayna haddaan nahay dhallinyarada soomaaliyeed iyo dhammaan bulshaweyn intaan arkay run ahaantii aad baa loogu dabaaldegaya boqolkiiba boqol sababtoo ah wanaagga iyo fiicnida lagu tilmaamayay iyo inta looga bartay asagoo haddana ra-isul wasaare noo noqday aad baa usoo dhadaan ummadda somaliyed aad baan ugu farxsanay boqolkiiba waxaana filaya insha allahu tacaala caqabadaha fara badan ummadda soomaliya meel kasta joogtay ku jiraan inuu insha allah tacala ka saara dono ilahina wuxuu ku fududayn doono waan u mahad celinaynaa madaxweyne xasan sheekh laftigiisa magacaabada uu magacaabay aqoonyahanka soomaaliyeed ee kartada ee aqoonta iyo tayada iyo dadnimadkan ku ognaaleh assalaamu calaykum magacaygu waa jaamac kadiye waxaan ka mid ah shacabka magaalada jigjiga aad iyo aad baan maanta usoo dhaweynaa go-aanka taariikhiga ee uu qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud inuu mudane xamse cabdi barre u magacaabo ra-iisul wasaaraha dalka waana taariikh ugub ku ah dadka soomaaliyeed in uu maanta ra-iisul wasaaraha usoo xesho ninay isku xisbi yihiin muddo dheeray soo wada ahaayeen saaxiibo isku dhow islamarkaana ka mid ahaa raggii kambeynka u garaynayay labada kun iyo labaiyo tobankii kaasoo markii uu mudane xasan sheekh maxamed xilka ku guulaystay una ka dhigin xubin ka mid ah xukuumaddii lasoo dhisay iyo sidoo kale ragga u garowdhow runtii waxaad arkaysaa in xamse uu yahay qof aan ka bixin ballanta islamarkaana ku dhagan saaxiibtinimadiisa oo jireenka ee muddada dheer ka dhexaysay sidi xasan sheekh maxamuud maantana wuxuu abaalkiisii ugu guday inuu ka dhigo wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa waana ku faraxsannahay anigoo axmed maxamed cumar ra-iisul wasaare hadda la u joogo deegaanka soomaalida waxaan leeyahay xamse cabdi waxaan leeyahay xilka ilaahay ha ku asturo ilaahay ha ku guuleeyo cadowga hadaa la yihahda soomaalida cadowkaana hadaa la yihahda ha fogeeyo xilka allaha ku asturo soomaalida oo isku soo jid sameeyo maamul goboleedyada oo jidadka la mari laayahay ee cirka la marhayana inuu hadaa la yihahdo magaranaya ciidamadana uu tayeeyo yaan soo dhowaynayaa hambaliyo hambaliyo hambaliyaan leeyahay asalaamu calaykum bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhahdaa khadar ilyaas oo ka mid dhallinyarta magaalada jigjiga wasaaraha dalka soomaaliya aad baan usoo dhaweynaynaa maasha allah dadku way ku wada farxeen insha allah wax badan buu bedeli doonaa wax badanoo isku dhex laaqnaa insha allah kala saar baan leenahay soo dhowow ambalyo magacaygu waa maxamed axmed oo ka mid a dadweynaha ku nool magaalada jigjiga wallaahi waan soo dhowaynaynaa magacaabista mudane xasan sheekh maxamuud uu magacaabay ra-iisul wasaaraha xamse cabdi wallaahi waa nin soomaaliyeed oo ra-iisul wasaare uu noqon karaa wuuna u qalmi karaa waxaana ka aaminsanahay inuu xilligan lagu jiro nin ku habboon uu yahay kana soo saari karo soomaalida danaheedana ka shaqayn doono insha allah haddii alla yidhahdo magacayga waxaa lahaa khadar maxamuud cad oo ka mid ah bulshada degan magaalada jigjiga ayaqul waxaad noogu warantaa magacaabimagacaabay ra-isul wasaaraha dalka soomaaliya loo magacaabay xamse cabdi barre magacaabista ra-isul wasaaraha aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa boqolkiiba boqol aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa magacaygu waa cabdiqaadir xuseen waxa aan aada ugu hambalyaynaynaa guddoomiyaha ee muxuu ahay ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya oo nin aad karti hufan iyo aqoon u leh oo aada u wanaagsan yaa waxaana hambaliyo deegarnada uga dirayaa magaalada jigjiga anigoo ah shacabka maaragtay jigjiga degan ee yaalla ayaa waxaan aada uga hambaliyana usoo dhaweynayaa ra-iisul wasaaraha cusub iyo ninkaasoo isleeyahay argixisada waddanka uu ka saari hela aan leeyahay oo aada maaragtay kalsooni buuxda aan uga qabno hambalyo hambalyo waan leenahay
waa tahay mas-uuliyiin ka socda guddiga ganacsatada ee suuqa isliya magaalada nairobi oo dhowaan safar shaqa ah ku tega magaalada muqdisho ayaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud kula kulmay halkaasi waxayna kala hadleen xiriirka ganacsi ee labada wadan ee kenya iyo soomaaliya gaar ahaan ganacsatada soomaalida haddaba cumar ibraahim xuseen oo ah xogayaha guddiga ganacsatada islii islamarkaasina xubnahaasi ka mid ahaa ayaa khadar maxamuud xareed waxa uu ugu waramay qodobadii ay isla soo qaadeen madaxweynaha iyo ayaga bismillah madaxweynaha waxaan kala hadalnay horta fariinta ugu koowaad aan geynay soomaaliya oo madaxweynahan aan gaarsiinay waxay ahayd salaan diiran oo ka socota guddiga ganacsatada ganacsatada soomaaliya oo kenya inaan u gaarsiino aan u hambaliyeyno isbeddelkii dhacay fifteen may inaan ugu hambaliyeyno aan la qiibsano faraxa aan la qiibsano dadka shacabka soomaalida isbeddelkaas dhacay fariinta annaga kale waxay ahayd in maarata la xoojiyo xiriirka labada wadan ganacsi ahaan iyo maarata maadaama aan nahay soomaali kenya oo hanti badan aan ku lehno waddankan waa annaga mar walba waxaa faa'iida nooga jirta in labada wadan ay xiriirkooda la adkeeyo la wanaajiyo wixii labada dowlad ay kala dalbanayaan ninkaas waddadii u mari lahaa isagaa yaqaana laakiin mar walba inuusan tension jirin oo labada wadan ay xiriir wanaagsan ka dhexeeya ayaan kala hadalnay qodobka saddexaad waxaan kala hadalnay in soomaaliya ay u baahan tahay amni madaxweynaha maadaama uu ahaa madaxweyne hore ee soomaaliya afar sano kale uu soo shaqeeyey oo haldhigiisunuu ahaa qabyo ninkeedaa dhammaystiro inuu qabyada u taallo oo uu ajendhaha nambon ka dhigto amniga inuu amniga ka shaqeeya amniga inuu ka shaqeeya annagana soomaaliya meel kasta ay joogto sida ay islii u maalgashatay soomaaliyana waa waddanka annaga waa maalgashanaya dadka waa diyaar in ay maalgashtaan marka waxay u baahan tahay in laga shaqeeyo amniga si ay dadka maarata ay dhaqaalaha ay u gashtaan waddanka taasna waa kala hadalnay marka madaxweynaha muxuu idinka yiri qodobadan madaxweynaha wixii aan u jeedinay dhan waa soo dhaweey aad ugu farxay maatinka annaga aad ugu farxay wuxuu yidhi waa wax badan inaan qabanno shaqo badan aan qabanno ganacsi ahaan labada xiriirka labada wadan inuu adkeeyo amniga ka shaqeeyo wax badan waa fahansan yahay ajannihiisa madaxweynaha wixiis waa cadcadyihin wixii aan wadanay asagaaba waa diyaaru la ahaa inuu wax ka qabto dhammaantood marka maxaa isleedahay way iska bedeli doonaan arrimaha ama qodobada aad soo jeediseen ee mararka qaar ay dhici karto in culays ay ku ahayd ganacsigiina islii annaga waxaan soo jeedinaynaa mar walbaba culays ganacsiga annaga horta islii waxaa loo yaqaanaa muqdisho yari dadka dhan adduunka dhan saasaa looga yaqaana waa meel bariga ee bartamaha africa meesha ganacsi ugu xarunta ugu sarraysa wa soomaaliyana harumuud u ah ganacsigeed iyo wax walbaba marka annaga in maarata environment fiican soomaaliya hadday wax noqoto qiimaha iyo wax walbaba qiimaha isliina koray u kacaysaa marka mar walbaba waddankaas waa waddan hooye in ay wanaag u ka imaado annagana aan ku boorinno maadaama madaxweynaha hooshiis waa yaqaanaa laakiin waxaan ugu tagan inaan maarata aan ku culays ahaan aan fariin oo guddiga ganacsida u geeytay aan u geyno fariintaasna ay maarata ku noqoto allailah dad guddiga yimid maxay kugu dardaarmeen oo mar walba soo xasuusto waxna qabto ayaan intaas aan ugu tagnay maxaa muhiimada oo ganacsatada islii u leeyahay in isku furo ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa labada waddan waxaa muhiima waddanka haddii haddii ay labada wadan ay wada shaqayn fiican samaystaan socdaalka uu fududaado wadanka labada wadan wax badan ayay iskaashan karaan waxyaalihii maarata wanaagsan ay ka wada hadlaan labada wadan mar walba labada shacab waa isu baahan yihiin faa'iido weynna waa isku qabaan isdhex socodka ganacsi ahaan wax walbaba tourism wax walba maarata faa'iido badan ay isku qabaan marka intaas la xoojiyo meel fiicanna la gaarsiiyey ayaan madaxweynaha ku boorinay isagana waa naga aqbalay sidaan la soconno waxaa weli xiran kontaroolada xuduudaha labada wadan ama kastanka loo yaqaano oo ganacsiga dhulka uu aad ugu tiirsanaan jiray labada wadan kenya iyo soomaaliya arrintaas ma kala hadasheen madaxweynaha sidii loo furi lahaa kastanka xuduudaha labada wadan aadan waa kala hadalnay madaxweynaha marka waxaas dhan oo mogta haddii aan xiriirka labada wadan haddaan marku aan ka hadalnay waxaas dhan waxay soo hoosgalayaan xiriirka labada wadan in xuduudaha la furo in dadka socdaalkooda loo fududeeyo in viisahan waxyaalo badan la fududeeyo waxyaalahaas dhan waa xiriirka labada wadan ay soo hoosgalayaan marka waxaan dhahnay howshaas dhan in la fududeeyo ganacsigaana uu fududaado wadanka kenya wadanka soomaaliya wax badan ay wadaagaan annagana ganacsiga annaga uu noo bilaarto soomaaliyana ay meel wanaagsan oo amni leh oo la maalgashan kara ay noqoto intaas dhan waxyaalahan kala hadalna ay ka mid tahay muqdisho maxaa ku soo aragteen muqdisho waxaan ku soo aragnay waddan fiican hawo wanaagsan meel madaxweyne wuxuu yidhi waa kelimadda ugu wanaagsan uu yidhi waddankiina ku soo dhowaada taas ay dadka dhan ay ku farxeen ay qancisay waddan maarata hawo fiican dadkiisa ay dad iska fiican oo dad soo dhoweynayaan wakhtiga aan joognay waaba nagu yaraadayba waxaan dhihi karnaa intmarkaan meelaha soo booqanin aadaan ugu farxanay siday dadka yihiin sida bannaanka laga sheega oo cidaadaha laga dhegaysta iyo xaaladda gudaha ka jirta waa kala labo xaaladda gudaha ka jirta dad iska caadiya iska shaqaysanaya habi ah oo faraxsan liida meel kasta badda layska aadaya maalin maalmaha jimcada oo wanaagsan oo dadka normal life oo waddan iska caadiya ay dadka u tahay laakiin dadka bannaanka markii looga sheekaynaya idaacadaha iyo waxaas annagiyaa waxaan ka mid noqonnay dadkii muqdisho wixii ay qabeen aan la qabnay hoobiya waxaasaa dhacay iyo waxaas bannaankuun baa laga maqla maan gudaha waa normal life way waaya marka gabagabadii maxay tahay farriinta aad soo jeedinaysa gabagabadii farriintaan soo jeedinaya waxaa waaye ee soomaaliya ilaahana waa u baryaynaa insha allahu waddankaas inuu waddan wanaagsan oo dadkii waddamadiisa dariska inuu la jaan qaado qiimihii iyo qadarintii adduunku ku lahaa dib u soo laabto dadkiisana waxaan aaminsanahay dad maskax furan horumar isla markii gaari kara inay yihiin haddii waxyaalaha culayska ku ah amniga laga shaqeeyo wax badan waxaan aaminsanahay dadkii soddon sana waxay gaareen in wakhti gaaban lagu gaari karo
waa hagaag kaasi waxa uu ahaa cumar ibraahim xuseen oo xogayaha guddiga ganacsatada islii u warramaya qadar maxamuud xareed oo jooga magaalada nairobi markana dhegaystayaal waxaa dhegihiina ku soo dhacaya codkii baxsanaa ee baha u naxariistee fanaankii maxamed suleymaan tubac iyo heeskii wakhti
idaacaddeeni subaxnimo waa naga intaas anigoo sahar cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o eda waxaan idin leenahay nabadgelyo
dhaqankan ku noolay dhalinyaro intaanay dhaqankan ku noolay dhalinyaro intaanahay dhaqankan ku noolay dhalinyaro intaanay dhagahayo aragaba kadheere agtayda